الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحصان إلى يوم الدين أما بعد أباحها في وللإسلام براءة لسات من الأحكام والبيع فالإجارة الحكي خيار بيع لاحق جلي وما يطمم لدى الحذاق حث على مكائم الأخلاق منه الموافق أصول المذهب كصلب الأعبد شريف المنصب وحرمة القدر والإنفاق على الأقارب ذوي الإملاق وما يعارض كتابة سلم ونحوه أكله ونحوه وأكل ما سدا يؤم من المناصب مؤثر ذكر بالنص والإجماع نوعه اعتبر في النوع للحكم وإن لم يعتبر بذين بل تراتب الحكم ظهر على وفاقه فهذا الملائم على وفاقه فذا الملائم أقواه ما ذكر قبل القاسم من اعتبار النوع في الجنس ومن عكس ومن جنس بآخر زك أخص حكم منع مثل القمر أو الوجوب لمطاه الحصر ومطلق الحكمين بعده الطلب وهو بالتخيير في الوضع استحب وهو بالتخيير في الوضع استحب فكونه حكما كما في الوصف مناسب خصاصه ذو العرف مصلحة وضيدها بعد فما كون محلها من اللدغ لما فقدم الأخاص والغريب ألقى اعتباره علي الرقيب والوصف حيث والوصف حيث الاعتبار يجهل فهو الاستصلاح قل والمرسل نقبله لعامل الصحابة كالنقد للمصحف والكتاب تولية الصديق للفاروق وهدم جار مسجد للضيق وعمل السكات تجديد الندى والسجن تدوين الطواوين بدا اخرم مناصبا بمفسد لزم للحكم وهو غير مرجوح قلم abaaxahaa qamradii waxaa baneeyey fii awalilislaami islaamka awalkiisa baraa'atun baraa'o baraa'adaasoo leysad aan ka mid ahaanin minal axkaami axkaamta abaaxahaa qamrada waxaa baneeyey fii awalilislaami islaamka awalkiisa baraa'atun baraa'o baraa'adaasoo leysad aan ka mid ahaanin minal axkaami axkaamta beydkan wuxuu jawaab u yahay ictiraad nawowi raximahullah uu ku soo arooriyey usuuliyiinta usuuliyiintu markay yidhaahdeen beydkii hore sidaan ku soo ogaanay sharaa'icdii hore waa beydkan beydkii hadda kan ka horreeyey maahane kii saddexaad weeye kan ka horrey kan ka horrey kan ka sii horreeyey wey fa xifduhaa xatman cala alinsaani fii kulli shircatin min aladyaani beydkaas wuxuu ku sheegay dhammaan sharaa'icdii oo ilaahay soo dejiyey in daruuriyaadkan in lagu ilaaliyo ay waajib aheed daruuriyaadkiina waxaa ka mid ah qamrada inay xaaraan tahay marka waxay yidhaahdeen usuuliyiintu shantaas ama lixdaas dhammaan isku xugunay ahayn shareecadoo dhan saas darteeda daroogadu xaaraamay aheed fii jamiici aladyaan almunazala hadalkaasuu nawowi mucaaraday marka wuxuu yidhi hadalkaas aad sidaas tidhaahdeen waxaa ka hor imaanaya iska daa diin hore midaan islaamka awalkii daoogadu xalaalay ahayd oo qamradu xalaalay qamradu xalaalay ahayd taasuu shiiku ka jawaaba wuxuu leeyahay xalaalnimaday xalaal ahayd xalaal kuma ahayn waxyi soo dego ilaahay yidhi waa xalaal cada ee waxay xalaal ku ahayd baraa asliya hadda salaadda intaan la tukan jirin duur iyo casir intaan salaad la waajibin ilaa sanadii tobnaadoo hijriyadaa la waajibiyey salaadda duhur lama tukayno casr lama tukayno maqrib lama tukayno cisho lama tukayno oo subxi lama tukayno ma waxaa la leeyahay salaad la-aantaas islaamka waxa weeyaan diintan islaamka awalkeediuu soo degay ma la dhacayo shayga baraa'ada asligaa ku sugan xukun sharciya maaha oo hadhow haddii la rafciyo la dhihima waa la nasaqa saas darteeda waxay leeyihiin usuuliyiintu sida shiikhuu ku jawaabay qamrada markii damboo la xarimay yaa ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru wاlmaysiru wاlansaabu wاlazlaamu rijsun min camali shayطaani fajtanibuuhu naski maahanuu leey ee waa xugun soo degay oo bara'adii asliyada ahayd rafciyey sida zinadu markay soo degtay xugun rafciyey bara'adii asliga ay u tahay saasuu ku jawaabay abaaxahaa kamrada waxaa baneeyey fii awali اlislaami baraa'atu baraa'o baraa'adaasoo laysat min alaxkaami aan axkaamta ka mid ahayn axkaamtii oo waxa weeyaan sharciga uu jideeyo ku sugnaatay ka mid maahan saasuu ku jawaabay laakiin shinqiidu wuxuu leeyahay wayadharu lii anna haada aljawaab hayru sadiidin aniga waxaa ii muuqatu leey usuuliyiintu saasay ku jawaabaan waxaana shiika uga horreeyey uu leeyahay abi isxaaq ashaadibi iyo qayrkiisuba laakiin aniga waxaa ii muuqata inaan jawaabtu toosnayn maxaa yeelay qamrada inay xalaal tahay fii awali islaam nas qur'aaniyaha tusay wax nas qur'aaniya uu tusay ibaaxadiisana lama yidhahdo waa ibaaxa caqliya maxaa yeelay waxaa tusayu leeyahy inay bannaaneed wa min hamaraati الnakhiili wاlacnaabi tatakhiduuna minhu sakara ilaa wuxuu leeyahay midhaha timirta iyo canabka ayaad ka samaysataan wax lagu marqaamo sakaran taas waa imtinaan ku gallad sheegasho weeye marka gallad sheegashaduna waxay tusay inuu shaygu bannaan yahay laakiin culummadu iskuma waafaqsanaa sakaran in loola jeedo wax lagu marqaamo maa yuskaru bihi saasay jumhuurtu qabaan in macnaha loola jeedo sakaran ey maa yuskaru bihi wax lagu marqaamo laakiin iskuma waafaqsanaa ibnu jariir udabari imaamu lmufasiriin wuxuu leeyahay sakaran ay ducma wax la cuno saasuu doorta qowlkaasu doorta cunta uu leeyay ee maahanu leey waxa lagu marqaabo ilahayna uguma abaal sheegin dadka wakadaalika abu cubayda asna wuxuu leeyahay waa ducmi ee maahan sakaranta wax lagu marqaamo shiikuna wuxuu leeyahy hadii qowlkaas ibnu jariir iyo la doorto khalaas jawaabta usuliyiinta waxay noqoydaa nabad waxayna noqoydaa inaan qur-aanku sheegin qamro in la cabo inay xalaal tahay saasuu macnuhu noqonaa di tafsiirkaas ibnu jariir iyo la doorto laakiin tafsiirkaas ibnu jariir aayaddan marka la joogo waa laga raajaxsanya sakaran maa yuskaru bihi ayay jumhuurtu u badan yahi walbaycu bee falijaaratu ijaaro alxaajiyu waa xaajigii sow saddex looma qaybin xikmadda marka la fiiriyo munaasibkii daruuri xaaji iyo taxsiini ama tatmiimi daruurigii waa soo qaadannay waxaa noo dhiman xaajigii iyo tatmiimigii maxaa laydhaha xaaji walxaajiyu waa mubtade albaycu waa khabar walxaajiyu xaajigii albaycu waa beeca falijaaratu waa ijaarada xaajiyaadkii waxaa ka mid ah beeca iyo ijaarada in la baneeyey in la banneeyey ciladuna ay tahay alixtiyaaj ila almucaawada dadku waxay u baahan yihin inay wax kala beddeshaan sababto ah qofna waxa gacantiisa ku jira kuma kaaftoomi karo qof walbaaba qof kale gacantiisa wax ku jira u baahan yahay mana dhici karto in la yidhaahdo qof walbaaba qofka kale gacantiisa waxaa ku jira waxa weeyaan barya ha uga qaato oo sharcigu ma amraba in la isbaryo ilaa mawaadic gaara maahane marka mar walba inaad un uga hesho hibo ma suurtagal ah marka dariiq oon qofna ku dullaysnayn lagu waxna lagu kala heli karo wax lagu kala bedelo karaa waa beec marka beecu xaajigu ka mid yahay daruurina maaha oo waa dhici kartaa dad inay iska noolaadaan ayagoo aan wax kala gadan qofaa beer iskale duntii a uga baxda macallinkayga qura dharka oo uu xiran yahay beertiisa uga bixi jirta dunta ma wax oo hariiba ha beertu ka soo godana dunta meeshaana lagu samayn jiray marada ee magaalo looma dhigi jiro beertu ku samaysana kaasuu go- weynu duubsada ka samaysana beertii ay ka baxay saliiddu beerta laftigeeda ay saliiddu ka bixi jirto macsarada ka bixi jirto beerta laftigeedu ka baxay wixii la cuni lahaa oo galley laho masangalaho digir laho waxa weeyaan waanbe laho wax la cunaana meeshay ka baxeen caanihi lagu darsa lahaana geela iyo ariga iyo lo-day ku yaallen wuxuu uga baahan yahy marka qofkaasu beec wax uga baahan yahy lama beec weelka wax lagu cunaana meesha laga qortaa geedaha laga qortaa geedka geedaha aa laga qortaa midka wax lagu cunaayo qaadadii iyo saxankii iyo digsigana waxaa tuma mid meeshaan deg atuma oo wax lagu karina iyo jalamadda iyo daladuu sheeg waxaa looga baahanya magaalo iyo beec iyo midna marka waa dhici karta qofku iska noolaada laakiin haalib maaha ha waa shay aad loogu baahanya beec iyo ijaarada laakiin daruuri maaha wax loo halaagsama hadii la waayo ma waa la noolaana waa la noolaana ijaaraduna saas oo kale ijaaraduna saas oo kale qofku hadduu waayo bac yaru meel iskaga dhegsana waana noolaana dad badan oo kumanaana adno oon ija gurina aan lahayn waxna aan ijaaran ijaaradu daruuri ma daruuri ma iska lugayna haddaad gaari weydo iska lugayna waa la lugayn jir ba gaari ma jiri jir waagii hore marka ijaarada iyo beecu waa xaaji waa shay aad loogu baahan yahay laakiin daruuri ma gaarsiisa laakiin sida sharxaba uu dhigayo mararka gobol waxaa dhici karta shay xaaji ah inuu daruuri noqdo sida beeca iyo ijaarada labadaba waa dhici kartaa tusaale shay naftu ay inay u go-da ay dhici karto oo beecah meesha yeelay waxaad ku gada laheedna waa haysataa si kalena ku heli mayd inaad gadataa waa waajib waana daruuri markaas oo kale nafta u dhece wakadaalika ijaaradii waa saas oo kale carruur yar ayaa nin dhalay carruur yaru aabba u yahay carruurkii yaraa ama hooyadiis waa kala tageen ama waa ka dhimatay haddaan hooyo kale loo ijaarin haddaan hooyo kale loo ijaarin cunug inuu dhinto khatar wey haddaan markaas haddi la helin qof kale oo iska un qaraabaha qaraabnimo ku qaada ee ay noqoto inaan loo hayn qof kaloo nuujiya ilaa ijaaro maahane ijaaradu daruuriyata maxaala naftiisa u halaagsamay naftiisiiya u halaagsamay ila wax kale kuu qaadan maaha marka beeca iyo ijaarada iyo ashyaada oo xaajiyaadkaa fii bacdi alaxyaan waa noqon karaan daruuriyaad waa noqon karaan waalxaajiyu xaajigu albaycu waa beec falijaaratu waa ijaaro khiyaaru baycin khiyaaru beecna laaxiqun waa mid haleelaya xaajiga laaxiqaasoo jeliyun daahir ah khiyaaru baycin khiyaaru beec laaxiqun waa mid haleelaya xaajiga laaxiqaasoo jeliyun daahir sida aan u soo ogaanay daruuriyaadka waxyaala dhammaystiraa jira oo muskirka kiisa yar daruuriyaadkaa lagu dara in layska in waxa weeyaan la xado qofkii cabo xaaraan uu yahay ayaguna laftikooda caqliga baabi'in maa laakiin wasiilo iyo wada lagu gaaro caqliga baabi'intiisu noqona marka tatimu u yahay daruuriga daruuriga iyaa la haleeshiiyey xaajigana daruuriyaad waxa weeye xaajigana tatimaad uu leeyahy waxyaala dhammaystira oo mukmilaad ah waxaa ka mid ah khiyaaru bayca maxaa yeelay wuxuu dhammaystirayaa qofku milkigii inuu milkiyo waa dhammaystira adni iyo khiyaanana uu iskaga difaaco khiyaarulmajlis inta la joogo ha ahaado khiyaaru shardigii ha ahaado ha ahaado khiyaarul caybkii dhammaan milkigiisi qalbigu degan yahay qofku inuu ku milkiyo oo uu ka fiirsado tarawi helo taas ayuu dhammaystiraya wamaa shayga yutamimu dhammaystiraa ladalxudaaqi culammada xarfaanta agtooda xadun boorin weeye calaa makaarim alakhlaaqi akhlaaqda wan wanaagsan la ysku booriyo wa xaun mubtadaa wa xaun boorin calaa makaarim alakhlaaq akhlaaqda mideeda wanaagsan la ysku booriyo maladii kiyuu ka mid yahay yutamimu dhammaystiraa ladalxudaaqi culammada xarfaanta usuuliyiinta agtooda tatiimaadkii amase taxsiinaadkiina waxaa ka mid a dhammaan waxyaalaha keenaya in akhlaaqda fiican la isku booriyo runta la sheego deeqsinimada wax la bixiyo qofku qofka qaraabadiisa uu biilo oo aan waxaysan waxaasoo dhan taxsiiniyaadkay ka mid yihi dhammaanna ogow marka daruuriyaad lagu leeyahay xaajiyaad marka lagu leeyahay tatimaad ama taxsiinaad lagu leeyahay mid walba waajib iyo suna soo geli kara taxsiinaadkan oo tartimada lagu leeyahay qaar waa waajib qaarna waa sunno ee macnaheedu maahan inuu shay laga wada tegi karo uu yahay qaara waajiba marka qaraabo xiriirintiiaba ka mida ugu horeydaba soo gelayda taxsiinaadka ama tartimaadka minhu tatmiimigiyuu ka mid ahaaday tatmiimigiyuu ka mid ahaaday muwaafiqun mid waafaqsan usuula almadhabi madhabka usuushiisa wadaalika mihaalkii ka salbi اlacbudi waa addoommada in laga siibo shariifalmansibi mansibka sharafta leh minhu tatmiimigiyuu ka mid ahaaday muwaafiqun mid waafaqsan usuula almadhabi madhabka usuushiisa wadaalika mihaalkii ka salbi اlacbudi waa addoommada in laga siiboo kale shariifalmansibi mansibka oo sharafta leh tatmiimigii waa qaybsamaa wuxuuna u qaybsamaa labo mid usuusha madhabka waafaqaya qawaacidka usuusha madhabka maalikiga mid waafaqaya iyo mid aan waafaqayn kan waafaqaya waxaa ka mid ah addoommada in laga qaado manaasibta iyo maraatibta oo sharafta leh oo loo diidoo la yidhaha ma galaan sida markhaati ma galaan oo kale ehel uma ahan qaadinimo ehel uma ahan imaamnimada madaxweynenimada muslimiinta ehel uma ahan inuu weli ka noqdo nikaax ehel uma ahan sababto waa naaqis waa naaqis taasuna waxay keenaydaa maadaama uu naaqis yahay manaasibtaas sharaftale in laga celiyo laga qaado sidaasaa waxay tahay caadooyinka wanaagsan oo lagu socdo xayle qof qof leeyahay oo meeshurada u dirsan haddaad tidhaa imaamkii muslimiinta adaa ah waa dayacmaa dalii muslimiinta waa dayacma qofka midteeda kale addoonnimada dacfiyay dareensiine dacfigaas waxaa dhici karta beenta inuu iskaga dhiirado is iraa walaadan sharaf lahayn aduu addoona markhaatiga looma ogolo marka looma ogolo qof iska dacfi dareemaya qaadi lagama dhigi karo qaadi lagama dhigi karo marka aljariyu calaa maxaasin alcaadaad waxay keenaydaa manaasibta oo sharafta leh in laga siibo addoommadii wa xurmati alqadari qurunkii in la xaaraamtinimeeyo oo kale weeye wa xurmati ka salbi ay ku cadfantahy waxay ka mid tahay waxyaalaha tatimaadkaa oo haddana waafaqsan usuusha madhabka wa xurmati alqadari qurunka xaaraamayntiisaoo kale weeye walinfaaqi nafaqaynta oo kale weeye cala alaqaaribi qaraabada la nafaqeeyo qaraabadaasoo dawil imlaaqi oo faqriga u saaxiibkaa waxaa ka mid ah taxsiinaadka oo haddana usuusha madhabka waafaqsan in la xaaraamtinimeeyey waxyaalaha najaasaadka beecooda shay kastoo najaasa beeciisa waa xaaraam maxaa yeeley haddii laydhaha beeciisaa xalaala waxaa ka dhala laheed shayga in faraha lala galo waa in la beego waa in la miisaamo maantana najaasaad faraha ku haydaa marka marka taasu akhlaaqda wanaagsan ma noqon karto iyo caadada fiican midna ma noqon karto waxayna ahayd tatiimaadku alxahu calaa makaarim alakhlaaq waaljaryu calaa axsan alcaadaad in najaas faraha lagula jira ma noqon karto marka akhlaaq wanaagsan iyo caado wanaagsan midna saas darteeda xaaraamaynta sharcigu xaaraamtinimeeyey shay kastoo najaasa in la gado waxay tahay oy ka mid tahay qismiga ah taxsiinaad wa xurmati alqadari qurunka xaaraamayntiisoo kale wey ay xurmati bayci alqadari shayga najaasta beeciisa xaaraamaynta la xaaraamtinimeeyoo kalaa ka mid a tatimaad iyo walinfaaqi in la nafaqeeyo cala alaqaaribi qaraabada dawil imlaaqi faqriga u saaxiibka qofka qaraabadiisa oo faqriga u saaxiibka ee aan waxaysan inuu biilo waxay ka mid taha tatimaadka walaalkiisii adeerkii habaryartii eedadii oo fuqarada inuu biilo isagiina waxaysto ila wanaag ma ahan akhlaaq fiicanna ma ahan qof kastoo muslim wuxuu ogi akhlaaq fiican aysan ahayn qof walaalkiisa halkaas gaajo kula rafaadaya isna iska laban oo dhaqaale iska haysta maahan akhlaaq fiican marka qismigaasay ka mid wamaa kii yucaaridu mucaaradaya kitaabatun kitaabo weeye salaamun waa salaamun salaam weeye wanaxwu iyo wixii la mid ah wa aklu maa shay in la cuno siida la ugaaray yu-am waa loo qasdaa wamaa kii yucaaridu usuululmadhabka mucaaradaya oo aan waafaqsanayn kitaabatun kitaabadii oo kale weeye salaamun waa salaamun baycu salamka oo kale weeye wanaxwu iyo wixii la mid ah waaklu maa shay in la cuno weeye siida la ugaar waaklu maa mubtada ka dhigo waaklu maa shay cunidii siida la ugaarayna yu-amu waa loo qastay asna inuu ka mid yahay qolada aan waafaqsanayn usuululmadhab usuululmadhabka kuwa mucaaradayan waafaqsanayn waxaa ka mid ah kitaabada addoonka la kitaabeeyo adoonkaageen la heshiine waxaad leedahay i haddaad intaasoo dhaqaala ii keento xoraad taasoo dhaqaala ii keen xoole meel kuuguma xaraysnee soo shaqee muddada intaas la egna ii yaryaree weliba waxaa sharci ah inaad xoogaana u siido faraqabsiya oo tira intaana u kaalmayso xoolaha aada ii keenayso tatimaadkay ka mid tahay sababtoo ah alxahu calaa makaarim alakhlaaq weeye waljaryu calaa axsan alcaadaad qofka waxa weeyaan banu aadanka addoonnimadii oo banu aadan addoon u ahaa laga dul qaado oo xorriyadiisa la siiya waa akhlaaq fiican sharcigaa booriyey laakiin usuushii madhabka ma waafaqsana saysan u waafaqsanayn waxaysan u waafaqsanayn addoonka iyo xoolihiisaba sayidka iskale waxa uu soo shaqeeya shilinkii gacantiisa soo gala asalku inaad adugu leedahay wey haddaad sayidkiita waxay macnuhu noqonaydaa xoolahaagii bacdi ka mid a inaad bacdiga kale ku gadaydo daa tiraa addoonka intaasoo xoolaa ii keen markaad ii keentaad xorta xoolaha waa kuwu shaqaynayo adaaba leh sayidkaa iskale marka macnaheedu waxa weeye xoolahagii qayb ka mid ah oo ah wixii uu shaqeeyey aad waxaad ku gadaydaa xoolahagii qayb ka mid ah oo addoonka laftirkiisii ah addoonka laftirkiisi waa xoolahaagii waxa uu shaqeeyena adaa iskale waa xoolahaagii marka bacdu maalika aad bacdiga kale ku gadayda ma waafaqsana usuushii lagu yiqi madhab waliba madhab maali keliyana maaha waxaa la mida salamku salamku xaajiyaadka ka mid maaha tatimaadku ka mid yihi salam waxaa la yidhaahdaa baycun mawsuufun cala dimma cayn la gadi maaha ee beec oo qofka mas-uuliyaddiisa saaran wey leedahay waxaan rabaa badeeca nuucaas oo nuucaas oo nuucaas oo nuucaas oo waktiga hebel iyo makaanka hebel igu keen hoona lacagtii qaado waad hormarini xoolihii waa shubay adiga amankii waad shubay qofkaana waxaad ka gaday waxaa dhacda inuusan u oolin bal waddankaba inaysan markaan oolinaa dhacda oo uu waddamo kale ka doonayo muddaad kala qaadanaydaan baycu salamaa la yidhahdaa ma waafaqsana usuusha madhabka liannahu baycun maa laysa cinda alinsaan ilaa qofkii wuxuu gadaa wuxuusan hayn walaa tabic maa laysa cindakaana xadiis ah marka qofkii wuxuu gadaa wuxuusan hayn xataa waddankan inaysan oolinaa dhacda wax uu kaa gadaa marka usuushi madhabka ma waafaqsana iyo wanax wixii la mid ah waa waxyaalaha qadmiga yarkaah ku jiro qararka yarkaa wixii uu ku jiro sida musaaqaadka oo kale musaaqaad waxaa lahaa beeraad leedahay qof shaqaalaad leeshid waxaa tihi beertii waa tana webigaana haddee kanaalka uga yimaadaa matoorkaasaa lagu waraabinaa abuurkiina waa kan adigana xooggaaga geli anigana waa xoolahaygii waxaad soo saarto boqolkiiba intaas adaale anna intaasaan leey nuuc qararaha ku jira maxaa yeelay adiga hantilaha xoolahaagiiad bixinayda waa maalgeliday beertaadii abuurkii maal badana kaa baxa in wax soo baxay in kalena meeha tagaan kana xooggiisiyuu bixinayaa intaasoo bilood in wax soo baxayaan inuu qadi doona markala yaqaana nuuc qararaha ku jira laakiin waa layska ogolaada waxay ka mid tahay tatiimaadka musaaqaadka waxaa la mid ah qiraadka ama faa'iido wadaagga qofka xoolihiisiiu qof u dhiibaya le ku shaqee faa'iidada soo saartaana saas u kala leena in faa'iida soo baxayda lama oga qararaa ku jira qofka shaqeyna waxaa dhacda inta sanad shaqeeyo xataa biilkii uu daynhaanta cuna in la yidhaha waa lagugu leey iska bixi ila faa'iida ma dhicin lafaa'igan cuni mayn kana xoolihiisiyaa sanad lahay oo la rogrogay shilin laguma haya laleey shilin laguma hayo marka nuuc qararaha ku jira laakiin qararkaas yarkaa maslaxadda ku jirtaa ka weynoo waa la iska ruqseeyey wuxuu ka mid yahay waxyaalaha ay yidhaahdeen ma waafaqsan usuusha madhabka waxaa la mid ah waaklu maa siida ugaarta waxaa sharcigu baneeyey markaad ugaaranay bismi illaahi inaad tidhaahdo markaad ku ridaydo waxa aad ku dilaydo hadduu yahay fallaar hadduu xabad yahay hadduu yahay ey aad ku diraydo soo qabana hadduu yahay gallayr markaad diraydaad bismi illaahi leedo isagoo meyda haddaad u tagto waad iska cunay asalka madhabkuna wuxuu ahaa xayawaanka ilaa la gowraco oo fadalaadka jirkiisa ku jiraa baxaan dhiiggu waa inuu qubto inaan la cunin saasay asal ahayd waa in dhammaan dhiiggaas xoogga xawliga u socda ee jirka ku jira ka baxo saas darteeda halbowlayaalkaa laga gawracaa lay meesha dhiiggu ka imaanayo meel kaloo haddii laga gawraco dhiiggu saas uga imaanaa ma jiro marka neefkan gallayraa qabtay waxaa dhacday inuu dharbaaxay sandhaawax ba u geysama aa dhici karta eeyaa qabtay meeluu ka qaninaa dhici karta ama waa eeji fallaaraad ku dhufatay dhiig yar inay dis un ka keentaa dhacdo ama xabadaad ku dhufatay xabad weliba dhiig badan keeni may wa maca daalika waa xalaal waa xalaal waa khilaafsan yahay yihahda usuusha madhabka wamaa shayga yucaaridu caaridayo ka hor imaana usuusha madhabka kitaabatun kitaabo weeye salaamun salam weeye wanahu wixii la mid ah wa aklu maa shay in la cuno siida la ugaarsadana yu-ama waa loo qastaa waa la mid laakiin intaas markuu sharxay maxamed ulamiinu shinqiidi wuxuu uhi qultu haakada qaalo saas usuuliyiinta yidhaahdeen waظaahiru annahu laa yanbaqii an yuqaala fii shayin nazla bihi اlqur'aanu wa jaaءat bihi sunatu صaxiixatu annahu mukhaalifu lilusuuli id laa asla akbaru min alkitaabi wasunna wuxuu yidhi usuuliyiin saasay yidhaahdeen laakiin sida ii muuqata ma habboona shay qur'aan ku soo degey say kale sheegaya qur'aana ku soo degey qaarna axaadiisaa ku soo aroortay qaarna ijmaaca ku sugan miaalada aan hadda sheegnay qaar aan waxaa jira aayad loo hayn xadiis saxiixana loo hayn lakin ijmacu ku sugan yahay sida qiraadka oo kale qiraadka oo kale ugaartiina de waaba aayado qur'aan wixii ugaartahaa ee ay qabtaan eeyihii iyo baaladii lagu ugaarsanaya in la cunayo aayad qur'aan kitaabadii waa aayad qur'aan wax aayad iyo xadiid ku soo degeen in la yidhaha usuushu khilaafsan yahay sax maahan maxaa ilaha asalka ka weyn muxuu yahay kitaabkii sunnada marka ma habboonu leeyahay tacbiirkaas min almunaasibi munaasibkiiyuu ka mid ahaaday muairun muair muairkaasoo dukira lagu sheegay binasi nas walijmaaci awil ijmaac ijmaac lagu sheegay muairkoo nawcu nawciisa uctibire la tixgeliyey fi nawci noocna lagu tixgeliyey lilxukmi xukun xaalu u sugnaaday min almunaasibi munaasibkiiyuu ka mid ahaaday mu'airun mid magiciisa laydhaha mu'air mu'airkaasoo dukira lagu sheegay binasi nas walijmaaci awilijmaaci ama ijmaac nawcu muairkaasoo nawcu nawciisa uctubira la tixgeliyey fi nawci nowcna lagu tixgeliyey lilxukmi xugun xaal nuucan dambe u sugnaaday halkan haddana munaasibkiiyu mar kale qaybina afar u qaybina muair mulaa'im hariib iyo mursal taysiirkii inta aan ku qaadanay wey waxba kuma soo kordhin taysiirkiina ugama war badna taysiirkiiaba aad u faahfaahin badna masaladaas marka intii aad ku qaadatay oo khulaasaysan wey waxba lagu soo kordhima carabka iska mari wasfiga munaasibka oo wax lagu cilaynaa wasfigaas afara loo qaybiyaa mid waxaa la idhaha mu'air midna waxaa la haha mulaa'im midna waxaa la hahdaa hariib midna waxaa la haha mursal afartabaa saa kuu dhigay wuxuu hormariyey kii xooga badnaayoo la yidhahdaa mu'air muair afar shay waa in laga helaa sida matniga noogu taalla afar ko waxaa la rabaa aayad qur-aan ama ijmaac inay sheegeen xukunkiisa in wasfigan la tixgeliyo xugun lagu xiro waa in aayad sheegtay ama xadiid ko waa nas labadaas ama ijmac waa inuu sheegay taas wuxuu kuugu sheegay min almunaasibiyu ka mid ahaaday muairun muairkaasoo dukira lagu sheegay binasi walijmaaci wowdu waa bimacnaa ow ma ahan labadoodu inay ku soo arooraan mid ka mida waa in la helo ama ama nas waa aayad iyo xadiid ama ijmaac in wasfigan wax lagu cileeyo waa in aayad loo hayo ama xadiid ama loo hayo ijmac o tan kale wasfigan nuuciisa cayntiisa waa in la tixgeliyey oo sharcigu ictibaariyo xukun ku xidhay labo haddana xukunka aad hadda u deliisho rabto naftiisa waa in sharcigu ku xidhay mar haddii intaas la helo mu'afira la yidhaha wasfigu wuxuu ku sugan yahay nas ama wuxuu ku sugan yahay ijmac wasfiga naftiisa weeye waxa sharcigu ictibaariyey oo uu ka dhigay cilo xukun lagu xidho xukunka aad u deliishaydo naftiisaana sharcigu u ictibaari weliba markaasoo kale mu'afira la yidhaha miaalna waxa u ah man masa dakarahu falyatawada man masa qofkii taabta dakarahu falyatawada xadiidkaas wuxuu caddaynaa waa nas masu deker inuu yahay wasfi la ictibaariyo oo la tixgeliyo oo lagu tacliiyo cillo iyo u ah calaamad naqdu lwudu maxaa yeelay waa min baabi rabdi waa min baabi rabdi bayna shardi waljazaa shardi iyo jawaabaa laysku xiray marka shardi waxa ah masu deker jazana waxa u ah jazana waxa u ah falyatawada marka waxay tusaydaa cilada keenayda wuduu'aas inay tahay masu deker marka waxay leedaha wasfigu oo nasku ictibaariyey waa masu deker wuxuuna u ictibaariyey naqdulwudu u ictibaariyey inuu wuduu'a buriyo ayuu ictibaariy amase wujuub lwudu inay waajib noqoto in la weyse qaato u ictibaariyey kaas waxaa la yidhaahdaa mu'afir wa in lam yuctabar haddaan la tixgelin huwa wasfigii bidayni labadan haddaan lagu tixgelin dayni waa nas iyo ijmaac labadaas haddaan lagu tixgelin bal taratubulxukmi xukunka ratimidiisaa dahara muuqday calaa wifaaqi wifaaqi lwasfi wasfiga waafaqsanaantiisu ku muuqday fadal mulaa'imu kaasna mulaa'ima laydhaha magaciisa wain lam yuctabar haddaan la tixgelin huwa wasfigii bidayni nas iyo ijmac haddaan lagu tixgelin bal iska badeeye taratubulxukmi xukunka ratimidiisaa dahara muuqday calaa wifaaqi wasfigan waafaqsanaantiisu ku muuqday fadal mulaa'imu kaasna mulaa'ima laydhaha wasfigan in la ictibaariyo xukun lagu xidho haddaan nas iyo ijmac ku sugnaan laakiin wuxuu ku sugnaaday istimbaaq istimbaaq wuxuuna ugu sugnaaday xukunkii iyo wasfigii ayaa naskii ku wada jira iyagoo isla xidhiira waa masaladii ahayd aliimaan tii iimaan nafsahaa waa wasfigan dariiquu ku sugnaada iimaan ah wey naskii ayaa labadooda iskula jira xukunkii iyo wasfigii laakiin waa ilo dhihima maxalul asalka naska ku soo arooray iyo wasfigiiya isla socda ku laaba aliimaan iimaagii oo kale soo ma jeedid laa yaqdiyanna xadun bayna nayni wa huwa qadbaan oo kale iyo tii aheed waxa weeye markii nabiga loo sheegay ninkii xaaskiisa ku dhaca maalin ramadaan actiq raqaba uu yidhi oo kale kuwaasoo kale wey xukunkii iyo wasfigiiya naska iskula jira laakiin nasfigu waa cilo dhihi uma marka iima ahaana loo ogaado wasfi waxaa daahiray inuu wasfigaanu yahay midka xukun keena haddii kale hadalka maciib noqo lah dariiqaas wasfiga lagu ogaadaa mulaa'im la yidhahdo muair lama yidhahda mulaa'ima la yidhahdo wain lam yuctabar wasfiga haddaan lagu tixgelin bidayni labadan oo ah nas iyo ijmaac bal taratubulxukmi xukunka karatimidiisa aa dahara muuqday calaa wifaaqi wasfiga waafaqsanaantiisa ayuu ku muuqday oo waxaa la arkay wasfigiiyo xukunkii kula sugan maxalu naska naska isagoo kula jiraa la arkay fadal mulaa'im kaasna mulaa'ima la yidhaha aqwaahu mulaa'imkan kan ugu xoog badan mulaa'im waa saddexe kan ugu xooga badan kan ugu xooga badan maa kii weeye dakarahu maa kii weeye dakara uu sheegay ey dakarahu uu sheegay qablu horay qablu ey awaan horay uu sheegay alqaasimu kii usuuliga ah ee mulaa'imka qaybinaya ma ahan qof magaciisa qof kasta usuuliga ahee saas wax u qaybiya laga hadla mulaa'im waxa u xoog badan kii uu markii ugu horreyday sheegay midka qaybinaya midka qaybinaya waaba isagaba mualifkaanaaba ka mid a kan qaybinaya midka ugu horreeya afkayga ka soo baxa kaasaa u xoog badan waa kana oo min ictibaari nawci nooc in la tixgeliye ah filjinsi jinsina lagu tixgeliyo waxaad aragtaa sharcigu inuu tixgeliyey nowcan wasfiga naftiisa nuuciisa wuxuuna ku tixgeliyey jinsulxukmi kaasaa ugu xoog badan kaasaa ugu xoog badan waa mulaa'imka waxa ugu xoog badan yahay maaha muairka mulaa'imkaasa u xoog badan tusaalihiisu wuxuu yahay waxaad leedahay gabadhii saqiiradda aheed aabbaheed aa tawalinaya nikaaxeeda ciladuna waa siqa waa qowl aqwaasha ka mida miaalka lagu cadayna waxaa lagu leeyahay waصfiga oo ah siqa sharcigu ma ictibaariyey waxaa leedaha ha caynahu u ictibaariyey ama nawcahu yuuna u ictibaariyey wuxuu u ictibaariyey jinsu xukmi اlwilaaye wilaayatu nikaax maaha jinsu lwilaaye ayuu u ictibaariyey oo gabadha saqiirada maalkeeda weligeeda ka mas-uul sharci saas u ictibaariyey marka fiiri gabadha saqiirada waxaa ijmaaca maalkeeda in mas-uul laga yihi oo weligeedu mas-uul ka yihi ciladuna waxaa ijmaaca inay tahay siqarka marka siqarka cayntiisa ama nuuciisa nuucaana sawaabsan nuucaa siqarkaa aa sharcigu ictibaariyey wuxuuna u ictibaariyey nuuca xukunka maaha nuuca maanta xukunka aad sugaydaa waa alwilaayatu cala nikaax maaha nuuc laakiin waa maxay jins ila jinsi marka la yidhaha maxaa isla soo gele alwilaaya cala almaal alwilaaya cala nikaax waxaa weeye wilaayadu marka waa jinsi oo anwaaca soo hoosgelayn marka waxaa leedahay xukunka jinsigiisu u ictibaariyey khalaas marka kana waa loo ictibaarina mulaa'ima la yidhaha kaasaana ugu xoog badan aqwaahu mulaaimka kan ugu xoog badan maaki weeye dakara ey dakarahu uu sheegay qablu horay marka ugu horayda weeye awalan marka ugu horayda midka la sheego soo socda kaas weeye alqaasimu midka qaymina uu sheegay oo min ictibaari nawci ah waa kaasa hadduuba sheegay awalan waa kaasa min ictibaari nawci wasfiga nuuciisa in la ictibaariyo ah fi ljinsi fii jinsi lxukmi loo ictibaariyo wa min cagsin ah cagsi waa maxay wasfiga jinsigiisa la ictibaarinaa fii nawci xukmiyana loo ictibaarinaa cagsi masalada hore cagsi cagsigeedu waa maxay cagsigeedu wuxuu yahay ictibaaru jinsi lwasfi wasfiga jinsigiisa la ictibaariyo sharciga lagu haya iyadoo la ictibaariyey fii nawci lxukmi xukunkan maanta aada ku isbaati rabto aana loo ictibaariyey nuuciisa tusaalihiisu wuxuu yahay jawaaز اjamci fi اxadr laylaة اlmadr biاlxaraj اlxaaصili min اlmadr habeen roob da-ayo aad leedahay maqribka iyo ceshaha waa la jamcina maqribka iyo ceshaha labadaa salaadood la jamcina ciladuna waxay tahay alxaraj xaraj wey waa dafcu mashaqa xaraj wey xarajaa ku jira marka waa rafcu اxaraj a loo jamcina maxaa yeelay haddii la yidhaahdo maqribkii roobkii oo da-ya inta la tukado ha la kala tago ceshana ha la yimaado ee meel walba biyuhu qulqulayaan roobkii da-ayo waa la rafaada xarajkaa ku jira marka waxay leedahay xarajkaas wasfiga ah aan waxaan ku cilaynaa in la jamci karo habeenkaas ramadaanku habeenkaas oo roobku da-yo roobku da-ayo waxaa lagu leeyahay wasfulxaraj ee ma la ictibaariyey xukunkan oo ah jamcinta waxaa leedahay haa jinsulxaraj maahan nawcun maanta aad daliishaydu xarajku waa jinsi guud nuucyaal badanuu leeyahy mar wuxuu ku imaan karaa safar mar wuxuu ku imaan karaa marad mar wuxuu ku imaan karaa roob xarajku waa jinsi nuucyaal badanuu leeyahy safarkii xarajaa ku jira qofka jirana xaraj kale ah haye midka oo roobku ku da-ayan xaraj kale haye marka waxay leedahay xarajkaas jinsigaas guud aa shar u ictibaariyey oo musaafirkii salaada haa jamciyo maxaa loo yidhi dafculmashaqa mid walba inuu waktigeeda ku tukada dhibaa ugu jiro marka waxaa leedahay xukunkan nuuciisa oo salaad jamcinta aa loo ictibaariyey wasfulxaraj maaha nawcan haddeer xarajka mogta maanta caawa aad salaadda u jamcaydaa waa madar mid ka yimid midkii oo musaafirkaa u jamciya la yidhina xaraj kalau ahaa oo safarka ka yimid marka nuucan ma ahayn laakiin waxay wadaageen oo isla soo gelayeen waxa la yidhaha xaraj magacaas isla soo gelay oo jinsiga guud marka waxay leedahay wasfigan jinsigiisaa la ictibaariyey nuuca weliba xukunkaana loo ictibaariyey kaasaa ku xiga oo derajada labaadoo mulaa'imka ah wa min jinsin jinsi in la ictibaariyo biaakara jinsi kale kana waxay tahay waxaa sharcigu ictibaariyey waa ictibaaru jinsi lwasfi ictibaaru jinsi lwasfi fii jinsi lxukmi sharcigu wuxuu ictibaariyey wasfigan jinsigiisa maaha nuuciisa wuxuuna u ictibaariyey xukunka hadda aad ku ibaati rabto xukunku jinsiya maaha nuuciisa u ictibaariyey tusaalihiisu waxa weeye qofkii oo muaqalka wax ku dilay aad waxaad uga qiyaasanaya kii muxadadka wax ku dilay ciladuna waa jinaayaad leedahay jinaayadu waa jinsi wasfigaas waa jinsi waxaa soo gelaya atraaf in lagu xadgudbo oo la dhibaateeyo naf in la dhibaateeyo waa jinsi oo nucyaal qisaasaadna aad rabtaa xukunka ad ibaatayda qisaastuna laftirkeedu waa jinsi maaha nuuc maxaa yeelay afraad iskhilaafsanay leeda oo mar waxaa la qisaasa iliga ilig loo rida marna qoorta qoorta loo geyna marka afraad iskhilaafsanay leeda marka waxaa leedahay jinsul jinaaya sharcigu waa ictibaariye jinsul jinaaya fii jinsi lqisaas uu ictibaariye marka wasfiga jinaaye ahaad maanta aad cillo ka dhigay waana jinsi xukunkuna waa xukunka ah qisaas qisaastuna waa badan yihi waa jinsi isagu kaasuna darajada mulaa'imka saddexaad ugu dambayda zukina oo iska tamaama bayd waa la ogaaday wey baydka lagu buuxina aqwaahum mulaa'imka kan u xooga badan maladii kii weeye dakara ey dakara uu sheegay qablu awalan marka ugu horayda alqaasimu midka qaybinaa oo min ictibaari nawci nawcilwasfi in la ictibaariyo wasfiga nuuciisa fi ljinsi fii jinsi lxukmi lagu ictibaariyo wa min cagsin iyo kaas cagsigiis oo ah ictibaaru jinsi lwasfi fii nawci lxukmi wa min jinsi jinsi in la ictibaariyo jinsi lwasfi biaakhara bijinsi lxukmi lagu ictibaariyo zukina waa la ogaaday xukunkaas dheh akhasu xukmin xukunka ugu qaasan mancu mili lkamri kamradoo kale in la diido weeye awil wujuubu ayil iijaabu waajibin weeye limudaahi lcasri casri iyo wax shabaha la waajibiyo fa muطlaqu lxukmayni fa yelii waxaa ku xigaa muطlaqu lxukmayni labada xugun oo la idlaaqay bacdahu muطlaqu lxukmaynna ka gadaal waxaa ahaaday atalabu dalab wa huwa dalabka istaxaba wuxuu la saaxiibay bitaqyiiri khiyaargelin fi lwadci agga deraje xagga dejinta fa kownuhu ahanshadiisa fa yelii waxaa la xidhiidhaa kownuhu ahanshadiisa xukman u yahay halkan wuxuu ku sheegayaa xukunku siduu u kala khaasan yahay iyo siduu u kala caamsan yahay wuxuu ka bilaabaa xukunka ugu khaasan markaasuu midka ugu caamsan ku geyna halkaas u wada kor u wada xukun yaa ugu khaasan wuxuu waxaa ugu khaasan in xukunkana la cayino maxalkiisii mutacalaqiisana la cayino waxaa tidhi doofaarku waa xaaraan fiir xukunkiina waa cayinto waa xaaraamnimo mutacalaqa xaaraantanu meeshay ku tacalluqaydana waa cayin waa xukunka ugu khaasan waxaa tidhi alkhinziiru xaraam xukunkiina waa cayintay oo waa xaaraan mutacalaqiisiina waa cayintay nabad wey waa midka ugu qaasan wuxuu ku yidhi akhasu xumin xukunka ugu qaasan milu manci lkamri kamrada in la diidoo kale weya kamra waa xaaraan awil wujuubu awil iijaabu waajibin weeye limudaahi lcasri casr iyo wixii shabaha la waajibiyo casr waa waajib ati duhur waa waajib casr mudaahi wuxuu leeyahay keligiis maaha shay kastoo la waajibiyaad ku miaali karta soonka ramadaan waa waajib xukunkaasa u khaasan haddaad tidhaahdo soonka ramadaan waa waajib xukunkiina waa cayintay mutacalaqiisana waa cayintay haddaad tidhaahdo khinziirku waa xaaraan ama kamradu waa xaaraan ama sariqada iyo tugadu waa xaaraanna waa la mid maxaa yeele xukunkiina waa cayintay mutacalaqiisiina waa cayintay o fayelii waxaa la xidhiidha muطlaqu xukmayni labada xugun oo la idlaaqay waxaa ku xiga xukunka oo xagga cumuumka xaggiisa ka xiga labada xugun labada xugun oo la idlaaqay waa xaaraamaynta iyo waajibinta inaad tidhahdo waajib ma aadan ihin shay hebela waajiba waa idlaaqda waajib xaaraam at waajib xaaraam kuwaasaa ku xiga kuwaas xoogaa waa ka caamsanyin maxaa yeele waajib markaa tir xukunkii waa cayin laakiin mutacalaqiisii ma adan cayinin yaa waayo waxa waajibka waa badan yihiin haddaad tidhi xaraam xukunkii waa cayintay laakiin mutacalaqiisii ma adan cayinin oo xaaraamnimadu shaygay ku tacalluqayda ma adan sheegin ka caamsan darajadii labaad wey bacdahu muطlaqulxukmayn gadaalkiisa waxaa ku sugnaaday adalabu dalab waxaa kaas ka sii caamsan dalab haddaad tidhahdo waxa weeyaan darab darab waxaa soo gelaya darabun darabu اlficli iyo darabu tarki afaraa isla soo gelaya alwaajib almanduub almuxaram karaaha afarta isla soo gelaya ilaa afartuba dalabaa ku jireen ilaa dalabkii afar ah marka koobaad uu laba noqonaa dalabu اlficli shaygan samayntiisa in la dalbo iyo dalabu tarki marka waa ka caamsanya kii hore waxaa la mid ah dalab oo ku derajaa wa huwa dalabku istaxaba wuxuu la saaxiibay bitakyiiri khiyaargelin fi lwadci xagga dejinta wuxuu ku martaba yahay wuxuu ku martaba yahay dalabku takyiir hadaa haadaa mukhayar tira haddaad tidhaahdo mukhayarun shay la iskhiyaargeliyey waa mubaax laakiin shaygii ma adan sheegin fiiri mukhayarun aad tir mid la isdooransiiyey mukhayar waa mubaax waa la derajo dalabku la derajay waxa ugu sarreeya xagga cumuumka fayelii waxaa kaas ku xigaa kownuhu ahaanshadiisa xukman u yahay xugun inaad tirahdo xugun xugun wixii wuxuu noqon karaa waajib manduub muxaram karaaha mubaax waa lafdiga ugu caamsan xugun marka la yidhaahdo hadda wuxuu rabaa wasfigana siduu u kala caamsan inuu ku bilaabo xukunka halkuu ka bilaabay markuu ka hadlayay cumuumkiisa khusuuskiisa kan ugu khaasan ka bilaabo wasfigana kan ugu caamsan ka bilab kaas hoos u wada ir markaasuu yidhi kamaa fi lwaصfi wadaalika midkan oo ah fakownu xukman xukmantaasu kamaa cumuumkiiu lamid ahaaday fi lwaصfi ku sugan waصfi haddii la yidhahdo waصfi waa lafdiga ugu caamsan waصfi marka la yidhahdo maxaa yal wasfigu wuxuu noqon karaa munaasib iyo kayr munaasib mid munaasaba ku jirta xukunka lagu xiri kara iyo midaan laguba xiri karin kadibuu noqon karaa mid maslaxa ku jirta mid mafsada ku jirto waxa weeyaan lafdiga ugu caamsan marka wasfi laga hadla waa wasfi in la yidhaha xugn iyo wasfi labadaasaa isla dhigan xagga cumuumka wadaalika xugunkii kamaa cumuumkii oo kaleta weeye amase wadaalika cumuumka ku jira caamnimada ku jirta xukman kamaa cumuumkiiu lamid yahay filwasfi ku sugan labadaasa isla mid ah walla meesha ugu sarrayda munaasibun munaasib khasasahu waxaa gaar yeelay dulcurfi oqoonta usuulka qofka u saaxiibkaa dulcurfi waxaa loola jeedaa waxa weeyaan saaxib alcurfi alusuuliy curfiga usuuliga qofka u saaxiibka oqoonta usuulka munaasib haddaad tidhao wasfun munaasabun kii hore waa ka deraja yeli maxaa yeelay maxaa baxay kayru munaasibkiyaa ka baxay waa ka cumuum yeli haddaad tidhaha wasfi munaasib maxaa baxay kayr munaasib markaasuu yidhi munaasabun munaasib khasasahu waxaa gaar yeelay dulcurfi oqoonta midka u saaxiibkaa maslaxatun maslaxo iyo wadiduhaa maslaxa lidkeed oo mafsado ah bacdu munaasib ka gadaalay ku sugnaadeen waxaa ka sii khaasan hoos sii aad marka in la yidhaahdo wasfigan waa wasfi munaasib ah oo maslaxo soo jiidaya lijalbi lmaslaxa u sugnaaday ama la yidhaahdo waa wasfi munaasib ah oo lidar-i mafsadatin u sugnaaday munaasibkii waa ka sii khaasayn maxaa yeele munaasib markii la yidhi labadu wa isla soo gelaya midkii lijalbi lmaslaxa xukunka loogu xidhay iyo lidar-i lmafsada kii loogu xidhay isla soo gelaya haddaad tira marka maslaxa ayuu u sugnaaday wasfigan oo lijalbi lmaslaxa xukunka loogu xidhay waa khaas daa tira lijalbi lidar-i mafsada loogu xidhay waa khaas markaasuu yihi maslaxatu maslaxo iyo wadiduhaa maslaxa lidkeedoo mafsado ah bacdu munaasib ka gadaalay ku sugnaadeen fayelii waxaa la xidhiidha oo ugu qaasan kownu maxallihaa kownu maxallihaa munaasabada mahalkeeda ahaanshadiisa min alad kii ay ka mid ahaato waa luqatun fi aladi aladi luqooyinkeeda mid ka mida w culima la soo ogaaday fayelii maadaad faacilka dhige fayelii waxaa la xidhiiro ugu hooseeya ugu qaasan wasfiga maakii kownu maxallihaa kownu maxallihaa cillada cillada u celi haada cillada maxalkeeda ahaanshadiisa culima min aladii kiina uu ka mid aha min allad kownu maxallihaa maxalkeeda ahaanshadiisao min allad kii uu ka mid ahaaday culima la ogaaday waxaa ugu khaasan cillada haddii la yidhaahdo waa wasfi munaasib ah oo lijalbi lmaslaxa u sugnaaday ama lidar-i lmafsada wuxuuna ka mid yahay daruuriyaadka ama wuxuu ka mid yahay xaajiyaadka ama wuxuu ka mid yahay taxsiiniyaadka min allad culima saas ula jeedaa kii la soo ogaaday taqsiimkii la soo ogaaday meesha uga jira marka la ogaado waa wasfiga ugu khaarsan oo la yidhahda daruuriyaadku ku jira wasfigan ama wuxuu ku jira xaajiyaadka ama taxsiiniyaadka fayelii waxaa ku xiga maakii kownu maxallihaa ciladaas maxalkeeda ahaanshadiisa min alladkii uu ka mid ahaaday culima la ogaaday faqadim hormare al akhasa kan khaasnimada badan maxay faa'iideyna weeye in la kala ogaado awsaaftu siday u kala caamsan tahay iyo siday u kala khaasan tahay xukunku siduu u kala khaasan yahay siduu u kala caamsan yahay faa'iido weynay leedahay faa'iidadu halkan kugu sheegaa faa'iidadu waxay tahay midka khaaskaa xukunka khaaskaa oo maxalka la xukmina u dhow kaasaad hormarinay markay xukun kale iska hor yimaadaan wasfiga wasfiga khaaskaad hormarinay hadda dhaxalaa la joogaa waxaa jooga dad ku sifaysan bunuwa iyo dad ku sifaysan ukuwa iyo dad ku sifaysan cumuuma yaad hormarinay bunuwada yaa ku xigina ukuwada yaad ku xijina cumuumada awsaafta sida u kala dhow maydkii sida ugu kala dhow yahay marka maxalulxukmigana saasoo kale sida loogu kala dhow yahay ugu kala hormari faqadim hormar alakhasa xukunkana waa saas oo kale fiiri waxay yidhaahdeen maalikiyadii oy mihaal uga dhigeen qofaa wuxuu helay mara najaasa iyo mara xariira wax kaloo maraana waa waayey salaadiina waa la jooga waqtigeedii xariirtuna ragga waa ka xaaraan najaas in lagu tukadaana waa xaaraan yuu ku tukana labadaas maro mara xariira iyo mara najaasa bisa meesha taalla waxaad leedahay salaad ah hadda laga hadlaa waxa kale xagga naga dhig salaada taxriimka laga xaaraamtinimay labadan yaa u dhow najaasta u dhow maxaa yeelay taxriimka najaasta salaaduba khaas ku yahay ee markaadaan salaad tukayn mara najaas waa iska xidhan kartaa waa xidhan kartaa waa ku soco kartaa ta xidhato marka waxaad leedahay labaduba qofkan xaaraan waa ka yihiin laakiin salaad marka wax laga xarimaa kanaa u dhow ilaa kanu sidiisa taxriimkiisaaba salaad ku khaasaba laakiin xariirta si guuda loo xarimaye salaad khaas kuma ah khalaas midkaana khaasa midka khaaskaas marka hormari waxaad tidhahdaa xariirtu ku tukaa kan horta meesha ka saar midka labadooda la saarayo la fogeynayo waa midka xaaramnimada u dhow marka midka waajibnimo la joogana midka waajibnimada u dhow waa lasoo hormarina marka waxaad tidhahdaa xaaraamnimo salaadeed waxa udhow salaad in lagu tukado xaaraamaynteed waxaa u dhow najaasta tuur marka xariirha ku tukado waxaa la mid ah qof muxrim ah oo xaj xihan ama cumro xihan aa naftu inay ka dhacdo ka absaday gaajo markaasuu doofaar helay wuxuu kaloo helay ugaar ugaarna meeshaan taagay meeshaan biciida iska marmara ama sagaar a qaban kara halkaana doofaara waxaa yaalla neef baktiyaan rabaa doofaar maaha neef baktiye neef baktiya yaalla neef bakti baktiya yaalla ha hal baktidaa saaka baktidaa meeshaan fadhida yuu labadooda hormarina waxaad leedahay taxriiminta labada la xaaraamtinimeeyey yaa u dhowaansha badan ixraamka sayidka u dhow sayidka u dhow maxaa yeelay sayidka isaga dhanba taxriimkiisa muxuu ku xidhan yahay ixraamka khalaas fogeeda kaastuur hasha baktiduu daqayda kala baxa faqadim hormari alakhasa midka khaasnimada badan walgariibu gariib alqa waxaa laaqi yeelay ictibaarahu in la tixgeliyo alcaliyu allah saraynta badan alraqiibu addoommada ilaaliya walgariibu gariib alqa waxaa laaqi yeelay ictibaarahu in la tixgeliyo alcaliyu allah sarreeya alraqiibu ee addoommadiisa ilaaliyo la socda wasfigii hadda waxaan garnay qariib ahaa ka soo baxnay wasfigii mu'ahir ahaa iyo mulaacim labadaas hariibaan galnay hariibka wuxuu yahay wasfigan xukunka haddii lagu xero maslaxa ka imaanaya maslaxa ka muuqata sida adiga mujtahidka kuula muuqata in maslaxa ku jirto oo ama mafsadaa lagu difaaca ama maslaxa lagu soo jiida saasaa ka muuqata laakiin nusuustii shareecada aad tiri la tixgelima hariibkaasaa leeda ma bannaana in la tixgeliya maslaxa adiga kuu muuqatay mar haddii sharciga uu yidhi waxba qiima male qiima male tusaale waxay tahay nin boqor ahaa oo la dhihi jiray cabdiraxmaan ibnu alxakam alumawi aa maalin ramadaan gabarh addoon aheed ku u galmooday addoontiisii u galmooday maalin ramadaan markaas ayuu culummadii iskugu yeedhay wuxuu yidhi wax ka idhaahda qaladkaas ha iga dhacay qaladkaas ha iga dhacay in dadka dad diinta ku xidhan oo haddii uu nafta iyo shaydaan qalad xataa ku ridaan u soo cararaya diinkay ahaayeen yidhi culummadii muslimiintu isaa iskugu yeedhay uu yidhi ha la ii sheego waxaad maanta waxa weyan kafaara iyo oo dembigaas iyo qaladkaas aan uga bixi karo ilaahay ugu laaban karo shiikh la dhihi jiray yaxya ibnu yaxya allayfi a wuxuu yidhi laba bilood oo inaad soomta laba bilood labada biloodna kafaarada qofka maalin ramadaan ku dilaaciya xurmadeeda jimaac kafaarada xadiidka haddii la fiiriyana uma horreeyo soon ee cidqiga u horreeya haddii la fiiriyo usuusha imaam maaligna uma horeeyo ee waxa weyn tartiib male waa mukhayar maalik isaga wuxuu qabaa waa mukhayar xadiis munkaraha jira riwaayad munkaraha jirtay daliishadaan maalikiyadu riwaayad munkaraha jirta oo takyiir ka muuqda laakiin waa munkar xadiidka saxiixa tartiibuu sheegaya qofkii maalin ramadaan xurmadeeda dilaaciyey oo jimaac ku dilaaciyey waajib waxaa ku ah cid qurqaba fain lam yajid fa siyaamu shahrin mutataabicayn fain lam yajid fa idcaamu sittiina miskiina saasuu kale yaxya ibnu yaxya allayfi wuxuu yidhi laba bilooda soon ah waajibku wa wax kale maya nas xadiiskiina ma waafaqsan madhabkii maalig oo isagu uu ka tarjumayana ma waafaqsan oo ila waa nin maaliki isagu culummadii kale waxay yidhi maxaad ku tiri qowlkan maxaad ku tiri wuxuu yidhi waxaa ku jira wasfi munaasib ah in xukunka saas la yidhahdo oo waa maxay maxaa loo jideeyuu yihi kafaarada zajri soo looma jirin in dadka xumaanta looga celiyo ninkan waa boqor intaasoo addoona u joogto haddaad tiri addoon maanta xoree waa xorayna berri waa ku dhacaa waa xorayna hadduu boqol xorey xataa mar hadduu shahwadiisi helaayo waxa weya boqol culays kuma ah soddonka maalmo soddon gabdhood waa xorey kara iyo soddon wiil afar afar boqol shan boqol la haysan jiri waaga jihaadka moogta xoogla ninka boqorka waxaa dhacda inuu shan boqol lix boqol leey oo addoon marka ramadaan oo dhan hadduu iskugu bixiyo xataa soddon xorayna xero ka barima marka wuxuu yidhi zajrigii ku imaama laakiin in la yidhaahdo maanta waxaa adiga la hormarinaa bixaqika soon laba bilood boqor la yidhi soon xad umalayna madaxweyne laba bilood soon isku xir dib dambi ugu laabama marka maslaxadaasaa ku jirtu oo azajriga waxaa la yidhi sharcigu markuu dejinayey oo uu sidaas u tartiibinayey dadka in boqor ku jiro qani ku jiro faqiir ku jiro waa oga sharcigu shaaricu waa oga mana tixgelin marka wasfigaagaan wax tixgelina male waa qariib maxaa yeelay sharcigu waxaa soo dejiyey allaha khabiirka caalimka kaasaa soo dejiyey waana ogaa dadku inay sidaan dadhu ku jiraanoo hantilayaaloo aqniye ah kuwa boqoraa dad addooma iska haysta waa ogaa ma ictibaarin oo ma kala tafriiqin khalaas waxaa la yidhi wax sharcigu uusan kala tafriiqin kala tafriiqintoodu ma banaana marka hariibaa la yidhahdaa ma banaana in la tixgeliyo wax aan sharcigu tixgelin wasfi aan sharcigu tixgelin oo uu ilqeeyey waa ilqeeyey wallahu subxana wa tacala aclam sala allah wsala sala allahu wasalam wbaaraka ala nabina